doctor xamdi cali xasan oo ka mid ah bahda caafimaadka ee magaalada beledweyne wax ku baratay ayaa isku xilqaamtay inay gurigeeda ku daaweyso dadka danyarta ah gaar ahaan barakacyaasha daawooyinka ugu muhiimsan ee lagula tacaalo xanuunada gaaska maleeriyada egfishinka dhiciska iyo kuwo kale ayay ku diyaarisay gurigeeda raadiyo beerula ayay ugu warantay shaqada ay isku xilqaantay si wixii ay baratay ugu celiso bulshadeeda waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta beledweyne waxaan gurigeyga ka hirgeliyey xarun caafimaad oo aan ku daaweeyaa haweenka dhiiglaanta ah haweenka oo uurka leh kuwaasoo gaari waayey istaalka beledweyne oo istaalka weyn oo beledweyne haweenka aan daaweeyo waxay ka mid yihiin barakacayaasha kaamamka kutiimba ku yaalo kuwaasoo aan ka daaweeyo dhiig la-aanta kuwa uurkalane talooyinaan siiyaa qarashka xaggiisa lacag la-aanan ku siiyaa to waxay ka heli karaan hadday dhalow yahay haday maxaa too dhiigla-aan oofka ka cabanayso haday uur leedahay baaritaan rabto maxaa to talooyin caafimaad wax kastay u baahan tahay halkan way ka helaan a kusoo dhawaadaan xarunta kutiimba ku taalo haweenkana u shaqeeyaan diyaar u ahay qaar ka mida bulshada magaalada beledweyne ayaa bogaadiyey doctorisa xamdi cali xasan shaqada ay isku xilqaantay iyagoo dhalinyarada kale ugu baaqay inay wixii ay barteen ay bulshadooda ugu adeegaan waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqa magaalada beledweyne waxaan hambalyo iyo bogaadin aan hawad u marinaa walaashay xamdi howsha ay haysana waa ku garab istaagaa waxaana rajaynaya inay hore usii wadi doonto hadduu ilaahi subxaana watacaala qadaro raadiga idaacada beerlulo ee fursaddan ay siiyeen waa uga mahadcelinaya sida quruxda badan ee markasta u jarab taagan yihiin horumarka gobolka hiiraan waxaan ka mid ahay bulshada ku xiran doctoresa xamdi cali xasan oo ay daaweyso runtii hooyadu markay ilmooley tahay waa dareemi kartaa amana daaweyso doctoresa xamdi cali xasan cudur aada u fara badan iga daaweysaday noqole dilinka dhiigbaxa wax walba aan ka cabanay way iga daaweysay waana mahadsan tahay doctoresa xamdi adeegyadan caafimaadka ayaa muhiim u ah dadka danyarta ah ee aan awoodin inay tagaan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyagoo ka faa'iideysan doona adeegan